barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanuu wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha julaay waa koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandura iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idin hayno waxaa ka mid ah urur dhallinyaro oo muqdisho ka dhisan oo abaalmarino siiyey dhallinyaro bulshada wax u qabatay waxa iigu muhiimsanaa oo barnaamijkan uu iigu dhashayna waxay ahayd anoo soomaali ah ee gabar walaashay oo dalka ka shaqeynayso aniga imaalgelinayso aniga iga shaqeynayso caruurtii anagoo joogno dareemi karna in london looga yeero ama maraykanka looga yeero oo la yidhaahdo zaara carti waxaa looga yeero london maadaama dadkeeda iyo dalkeeda wax u qabatay sidoo kale qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a qayb kale oo ka mid a waraysigii aan la yeelanay majaajilaystaha caanka ah ee boon xirsi bowdyagab waxaana bisadii xeer rabaysaa ee barabaraayo baallo ee xasuusiyo waa taambiriyaha qaar bogga iyo qanjaayo biirka aan ku siin jiray ee barwaaqa naaxdee ruuxa baylka kugu shubaa budka aan la kori jirin waxse baan ku leeyahay ma bedaa abaaloo ruuxa beelka kugu shuba burka aan la kori jiray sheeka yaab wey la weeye waana idiin haynaa dhinacii heesaha ayaan iyana ka marayn barnaamijkeena bobraysleh iyo doob webiyadu rogmanayaan rahaqayladiisiyo waxaareen mashxaradeed lala raaco dhaayaha shimbiruhu shimbiruhu
shimbiruhu haye sheekooyinka heestaas iyo weliba qodobo kale wax kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah waxaana arrintani ay jidka u xaadhaysaa in uu tallaabo ka qaado mucaaradkiisa kadib markii uu dalkaas ka dhacay inqilaab fashilmay xaaladan degdega ah ayaa dalkaas ka shaqayn doonta muddo saddex bilood ah waxaana uu hadal ka jeediyey shalay telefishanka kadib markii uu kulanno kala duwa kulanno kala duwan la qaatay golihiisa wasiirada iyo golihiisa amniga madaxweynaha ayaa ku sifeeyey ujeeddada loo dhaqangeliyey xaaladda degdega ah in ay tahay in dalka dib loogu soo celiyo dimuqraadiyaddii iyo isku xukunkii sharciga wuxuuna sheegay inaan ciidamada milatarigu aanay xukunka la wareegi doonin muddada lagu jiro xaaladda degdega ah kooxaha u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa qorsheynaya mudaharaadyo ka dhaca dalkaasi syriya guud ahaan taasi oo ay ugu baaqayaan waddamada reer galbeedka inay hakiyaan duqeymaha xagga cirka kadib markii tobannaan qof oo rayid ahi ay ku dhinteen weeraro xagga cirka ah oo ay geysteen dowladaha dagaalka ee isbahaysiga maraykanka uu hogaamiyo weeraradaasi oo ka dhacay meel u dhow meesha la yidhaahdo mambij oo ah goob si weyn gacanta ay ugu hayaan kooxda isis a ayay ku dhinteen ugu yaraan konton iyo lix qof oo rayad ah oo caruuri ay ku jiraan sida laga soo xigtay kooxaha dusha kala socda xasaradda ka taagan dalkaasi syriya
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ibraahimow hablo ku nool waxaa nin badan maqalaa dunida abaal marino la siiyo dadka bulshada wax badan kusoo kordhiya hadeer waxaad maqlaysaa nobel beace price ama jaa-isad lagu bixiyay dalkan maraykanka ama inta badan meelo kala duwan bay ka maqlaa marka waxaa jirta magaalada muqdisho kale hablo ama urur dhalinyaro ah oo la magac baxay somali youth vision ayaa waxay sameeyeen mashruuc ay ku abaalmarinayaan dadka wax u qabta bulshada dadka wax qabta bulshada Haye.
dadkaasoo kale waxaa ka mid a inan ka mid a tusaale ahaan eh, magaalada muqdisho sawiro qurxoon ka qaada oo kale oo muuqaalkan bal laga haysto eh, en, inta badan la yidhahdo meelo khatar badan muuqaal ka duwan ay bulshada soo bandhigaan waxaa kale oo ka mid noqon karayaa caruurta ee darbijiifka ah dadka wax u qabta ee
aad iyo aad marka sucdi daahir ee diiriye waxay ka mid tahay marka dhalinyaradaas ka mida somali youth vision wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysi la yeeshay wuxuuna weydiiyey dadkan ay abaal mariyeen waxay ku xusheen cabdiqaadir waa mahadsantaha iyo bada bahda v o a ee, waxay noogu dhalatay runtii dareen soomaalinimo iyo walaalnimo jaceylaa nagu jiray ee, mar qore ee, run ahaantii aniga qof ahaan igu dhalatay inaan eh, dareensado gabdhahan walaalahee ah ee meelo kala duwan soomaaliya ama adduunka kale ka jooga inaan ee, sameyno jawi isbogaani- isbogaadin oo aan isleeyahay way naga maqneed haddaan soomaali nahay taas oo diideysay in dadku ay hore u socdaan ama ay ay hal abuurkooda ka mira dhaliyaan waxaa xaqiiqo ah in ee, soomaalidu ay howlo badan hayaan badanaan waxaa lagu celceliyaa dhalinyaro- dhalinyaradu een, horumarka dalka ka qayb qaateen markaan arkay zaare carte oo oo maxaa la dhahdaa caruur waxbaraysa waxaa meesha ka muuqata in zaare ay hoos u dhigayso jahligii inay hoos u dhigayso caruurtan nabadgelyadooda iyo dalka amnigiisa labadaba inay abuureyso eh, jawi barwaaqo oo gobol ka mida soomaaliya ay ka abuureyso in een, sawirada qurxoon ee soomaaliya laga gud- laga gudbiyo ay abuureyso in dad badan oo oo adduunka aan fiirin jirin dalkeena waxa dhex yaalo ay soo fiiriyaan in qurbo joogta soo laabato in dhallinyaradii tahriibka ay yareeyaan oo ay barwaaqada dalkooda ay ka faa-iideystaan Ee, si lamid ah ee, gabdho gudaha ka shaqeynaya ama xabsiyada ha tageen ama laamiyada ha dhiseen ama ee, wacyigelino noocaas ha sameeyeen waxa iigu muhiimsanaa oo barnaamijkan uu iigu dhashana waxay ahayd anoo soomaali ah ee gabar walaashay oo dalka ka shaqeynayso aniga imaalgelinayso aniga i- iga shaqeynayso caruurtii iyo maxaa la dhahdaa wadankii dib ugu soo laabatay in anagoo joogno dareemi karna in london looga yeero ama mareykanka looga yeero oo la yiraahdo een, gabar hiblaayo zaara carti waxaa looga yeero london maadaama dadkeeda iyo dalkeeda wax u qabatay taasoo aniga aan u arkeynin wax anaga na farxad gelinaya ama ama danteena ah waxaa danta ku jirtaa in dadku iyagu isgarowsadaan iyagu isbo- isbogaadiyaan halkaasna ay ka dhalato maseer waxqabad ah oo dhalinyaradu ay sii maseyraan ee ay imaadaan kuwo kaloo badan waxqabad leh kuwan ay sii laba jibaaraan annaguna aan noqono dadka dadka dhiirageliya dhiiragelintaasa marka waxay keenaysaa in ee, dadkii sii horumariyaan waxqabadkooda marka maxaa kusoo xusheen eh, dhalinyarada
waxaa kusoo xulna waxqabadkooda sida saxda ah iyo anagoo aragna waxqabadkooda Ee, dhalinyarada waxay kala joogeen kismaayo een, hargeysa ee, gabar waxaa jirta ayadana canada joogta iyo saddex gabdhood oo magaalada joogay dhammaantood waxqabadkooda wuxuu si toos ah u taabanayay baahida bulshada haysata sidaaseen ahayd sida aan kusoo xulnay oo aan u dareensanay waxaana dhici doonta sanadka dambe hadduu ilaahay idmo in ay noqoto abaalmarin loo tartamo oo online system loogu tartamo taasoo oo noqonaysa inaan ka maarano gacmo shisheeye waayo waxa dadkan dhan ay qabanayaan waxa weeyaan wax oo iyagu ay ismaalgeliyeen hay-ad banaanka noogama imaanin dowlad ma siinin iyagaa dhammaantood isxilqaamay Ee, iyaga maadaama jeebkooda iska xilqaameen annaguna waxaan isku xilqaanay inaan iyaga dhahno waad mahadsantihiin waxba- wax fiican aad noo heysiin halkaas kasii wada ayaguna ay meesha kasii wadaan Eh, maxaa siinayseen
waxaa la siinayay horta inaan ee, boqolaal dhalinyaro horkeenno oo wada faraxsan oo sugaya inaan ee, ay ay nasiib u yeeshaan inay ee, kasoo qayb galaan xafladoodaas ee, mas-uuliyiin dowladda ka socda sida wasaaradda wasiiradda haweenka iyo wasiirka wasiirka dhalinyarada haweenka qaranka iyo dhalinyaro ka- ka kala imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada inay hor yimaadaan hortooda lagu aqriyo waxa ay qabteen iyo waxa ay muteysteen iyagoo faraxsan wasiirada ay guddoonsiiyaan een, shahaado sharaf ka qurux badan shahaadooyinka london iyo mareykanka laga qaadanayay taasna waxay ahayd waxa ugu farxadda badan ee aan u sameyn karno markaas aan awoodna ahayd waan gartay tani maxay kaga dhigantaa dhalinyarada waxay kaga dhigan tahay horta dadkii wax qabtay inay ogaadaan in la ogsoon yahay oo laga warhayo inay dalkii iyo dadka wax u hayaan waxay sidoo kale sameyneysaa aniga iyo inta kale ila midka inaan waxqabad cusub la nimaano oo aan ku dayano si ay u noqoto sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya gobol walba inuu joogo dhalinyaro badan oo waxqabad leh qof walbana uu la imaado baahi ama hal abuur ee, gobolkaas markaas haysata sports ha sameeyo caruurta jidadka ha ka aruuriyo ee, muuqaalada gobolkiisa ha nala wadaago afkii ha hormariyeen af soomaaligii waxyaaba noocaas oo badan waxaa ku jirta gabdhahan gabar een, een, ee, soomaalida hargeysa joogta oo hibo u leh inay gabay curiso maansooyin waxa ay ka hadlayso waxa weeyaan waa af soomaaliga inuu wada gaaro in la sameeyo hababka ugu fiican ee af soomaaliga loo adeegsan karo waayo erayo suuqeed baa hadda imaaday waa gabar dhalinyaro ah waxay rabtaa in af soomaaligii uu gobolada dhan gaaro uu saameyn ku yeesho ee, maxaa dhe- xitaa kuwa qurbaha ka imaaday inay si qurux badan u isticmaalaan kaasi wuxuu ah wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo waraysi la yeelanayay socdi daahir diiriya ibraahim in badan baynu akrikaynay een, wiilal la siiyo jaaisada marka inantani waxay tiri bal habli wax qabtay Ah, markan hablaha hablaha harana hore waa lasii jira laakiin lix gabdhood oo wada jira marka waa waa in abaalmarin la siiyaa oo maaragta lagu abaalmarinayo waxyaaba badan ay bulshada u qabteen aad iyo aad waxayna weliba dhiirigelin u tahay qaar kaloo badan inay iyana sidaasoo kale wax u qabtaan ismaaciilow riwaayadaha siday isku tihiin ma ku jirtaa dadkii fadhiisan jiray kuraasta hore ee inta loos fara badan soo gata haye haye haye sacbi jiray haye de horta anigu riwaayadaha dhinaca maadiya majaajilada haddaad wax iga weydiisid qaarkood baan wax ka garanaya haye waxaa ka mid ah tusaale ahaan cabdi haybe laambad oo kale boon xirsibood iyo gaab oo kale rag badan oo noocaas aad baan daawan jiray haye haddee waxaan filayaa markaa ee, ma majaajiladaad jeclaan jirtay qaybta base qaybta ay fanaaniinta ee riwaayadda jilaya actarka ama ee, ee, maxaan ku idhahdaa ee gabadha la jilaysa ay isku tuutuurayaan imise horta adigu ibraahim ka qayb gashay goormayd markii ugu horreysay riwaayad ka qayb gashay yaa goormay ahayd markii ugu horreysay riwaayadihii hore hore shabeennaagood iyo imsad bay ahayd
yaa imsad bay ahayd marka ee, kolleyto dhegeystayaasheenna waxa ay leeyihiin riwaayado yaa laga sheekeynayaa maxay noo soo wadaan haye
xuseen xirsi oo loo yaqaano boon xirsi waxa uu ka mid yahay foolaadka majaajilada ah iyo madadaalada masraxyada soomaalida waxaana uu nus qarnigii ugu dambeeyaba uu ku soo jira kala mid ahaa majaajilaystayaasha dadka ay aadka u xiiseeyaan boon xirsi boodiga gaab ayaa waxaa markaasi qaybtan ah uu kaga sheekeynayaa jacayl ku dhacay iyo bisad uu u dirsaday yaa shimbiro iyo dhambaalkayga qaadoo gurigaasi degan tahayo hadda sheekada bisada ay baraysaa haye Ee, marka waxaa u waramay wariyaheenna barqad maxamuud kaariye oo waraysigan la yeesho waxaa jirta oo igu maqaalaa qiso kaloo iyadana in badan baan abwaanada maqlay inay diin iyo nahaad iyo Ah, waxaad ninba waxaad sheegtay.
dirtay adigu waxaad dirtay bisad sheekada ka waran waa ka warramay Een, taasiba waataan ku een, bisad baa u dila aawadeed anigu dheelkan ka shaqaynay meesha dhaqa een, dhadhan kalena bisaduhu kama fogaadaan dee dabeeto waan anna waan xanaanin jirin macnii bisadaha aad madbaha iyo halka cuntada lagu kariyo ku xanaanayn jirta haa oo dee een, beerka iyo qanjaa iyo waxaa iyo ayaan u tuurtuuri jiray magawta weli sidii bay tageen jabuuti taarkii ugu marsiye dabeeto waxaan damcay inaan fariintii diro dee inay loojina ahaato bisadii baan horta la hadlay waxaan ihi, bisadii hayr rabaysanay ee barabaraa iyo baallo ee xasuusiyo waa taambiriyaha qaar boga iyo qanjaa iyo biirka aan ku siin jiray ee barwaaqa naaxdee ruuxa baylka kugu shubaa budka aan la kori jirin waxse baan ku leeyahay ma bidaa abaaloo waxaanaan u baahnahay ba'e meela qabataa adigaan biniysiiyey jaandaaran ba'anayo birta lagu hordhigahay camal baa la lahaadlay bareeqii rasuulkiyo sidii boqor u sii soco bas xumbuliga sii raac ina baartima casuuslin boqol waad ka garataa u beexaam sheekada waxaad tidhaa ninkan uu barhiinsaday uu beda galaabtiyo bixiyaa ku ti- ku ka- u kicitimay jacaylkuna ku badan yahay ee bulida uu dhigay ama baro ama ha baran wuu kuu buseele adiguna u baano bisad xeefi joogto ku barbaartay maadan burmiyaalka dabadeed burmiyaalka waa jodha bilow lagu su'aalaa baabiyahaagii noo dhiib waraaqahaagii xageed ka soo gashay sharcigaa dalka ku soo gashay haddii lagu weydiiyo Ah, markaa dalku waa jabuuti haa aan uga diraya baabiyaha ignooli ayaa dee halkaasaan bisadii ayaa haa saaxiibadayga noqoto fariintii ma gudbinaysaa bisadii haa way gudbinaysa maxay u gudbin wey haa way shaqaynaysaa ma kulmeen iyadii iyo baartima casuusley baabtima casuusley way kulmeen laakiin waxaa jirtay in dhab la siiyey
waa la qabta waa la qabtay curri baa caashaqay horta bisadii
intay intay hayaanka ku maqnayd iyo geedigaa dirtay baa la caashaqay ayaa ayaa xataan xaggaa laga caashaqay markaa bisadii ay halkan ku naaxdo oo ku barbaadashay baa hada bisad xeebta joogta ma ahayn may fahamtay currigana mid baa doonaysay in reer jabuutiya bisad kaloo reer jabuutiya haa oo waraaqihii iyo wixii haysta markay aragtay arrimihiiyo shidantii ayay ayay tagtay boosta waxay tidhi ma haysaan arrin bisad soo dhacday oo taraashiya oo bilaa waraaqa ah ayaaba ragayagii nagu haysato jacaylkii bay iga qaaday bisadii reer jabuuti baa le waxaa iga qaaday curigaan caashaqsanaa bisad kaloo hargeysa ka timid oo bilaa sharci kusoo gashay jabuuti Sharci kusoo gashay yaa dhigaa lala taag dowladda kaashkadensa marka haa dowladda kaashitaysa dee soo qabsa baa la yidhi waxa la geeyey burmayaalkii baashi boosta boosta jaandaaranka haye baa la yidhi bal waran dee warrama bay tiri anigu nin bisadaa curigaana kama qaadan nin jira oo aanu dee xaq isku leenaha ayaa ii soo dhiibtay dee waraaqo dee gabadhu jeclaa buu ii gaarsii idinkuna hadduu bilaa waraaqa yahay dee waa qaban laydin sidaa ay qabateen markaa wax kaloo jiraa ma jiraan ma jiraan waxaa la yidhi horta bal halkan fadhiiso dee waa cabuliyeen sidii sidii uu hayeen ay kulbahaayeen ayee aayar aayar aayar salaamtoo tiri soo baxsat way soo baxsata xarigaba way soo goysa mila fahanti si wanaagsan
dee shuqulku markaa halkaas u ahaa halkaasoo ahaayo dee turtuurka sheekada markaa waxba yaan kugu daalin sheekadu way socotay socoto intaa gabadha waan xidhiiri jirin laakiin dee cidma tegi jirin dee gabadha jabuuti baa isa- iyadana lagu weeraro oo rag baa jooga dee
haye markaasaa la yidhi guu- waa lagu guursaday waa la guursaday halkaasaa haa lagu guursaday waraaqayay soo dirtay haye waxay tihi waan imanayaa way timi waxay tihi iga di- iga jooji gaadhiga Ha- ha- hawadan iyo waxaana haa waaye Eh, bono eh, majaajilada inta badan caan ku tahay haa markii horeyse masraxaad fuushaa goormay ahayd waxay ahayd inay saddex iyo toddobaatankii ahayd baan filaya haye riwaayaddii loolan jacayl loolan jiray jacayl waa kana kaale ayay ahayd yaa lahaa waxaa lahaa axmed sile baa muddey haye
axmed sile baa muddey sidaa ismaana waan istaqaanay laakiin sidaa laa daaradda haa riwaayaddaa waxaa igu dartay saare axmed jaamac dabete riwaayaddaa digtoorra waan ka ahaa dhinaca digtoor baan ku metelay waxaan intaasi kusoo gabagabeynayaa qaybtii labaad ee waraysigii aanu la yeelanay boon xorsi oon kula kulmay magaalada hargeysa tan qaybta tan xigto ku kulmayn waa barkhad maxamuud kaariyo oo idin leh nabadgeliyo waxaan filayaa in waraysigaasi ku saabsanaa bisadii uu dirsaday bonxirse oo markii dambeetiidna jacayl kale ka heshay halkii loo diray in aad ka hesheen hase yeeshee dhankii muusiga iyo heesaha ayaan idin gelaynaa rio waxaa ku luqeynaya safwaan hilaac
xalay baariyada aan ku raagayo wuxuu aadbay meel lagu rooyo xalay baariyada aan ku raagayo wuxuu aadbay meel lagu rooyo qayladiisiiyo waxaareen mashxaradeed lala raaco dhaayaha ha, shimbiruhu shimbiruhu raxanraxan u duulaan qobraysle iyado webiyadu rogmanayaan raha qayladiisiiyo waxaaree mashxaradeed lala raaco dhaayaha ha, shimbiruhu shimbiruhu raxanraxan u duulaan oo aan rafaadiyo Ah, rucle iyo dhibaatiyo taariiqaan lahayn Ah, riiqaan lahayn oo aan rafaadiyo Ah, rucle iyo dhibaatiyo taariiqaan lahayn Ah, riiqaan lahayn
codkaasi safwaan halac iyo heestaas eh, riyo haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha ayaanu kacaynaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
haddii dhegaystayaal aynu ka horreyno magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka banaadir stadium ee degmada cabdilcasiis waxaa ka soconaya ciyaaraha kooxaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo maamulka gobolka banaadir oo koox ka socota iyadoo hadda afarta kooxood ay soo dhammaystirmeen samafaynaalaha u soo gudbay kulan xiise badan oo gruubka b ka wada tirsanaa ayaa shalay waxa uu dhex maray kooxaha galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo koox kale ka socotay iyadoo islaamar ahaantaasina galmudug ay ka hartay koobkaas kadib markii gooli waxba looga adkaaday labadii kulan oo galmudug ay ciyaartay ayaa labaduba laga adkaaday iyadoo kooxda kubadda cagta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mar kale guuldaro huisay kooxda kubadda cagta ee galmudug sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ciyaarta ayaa waxay ahayd goolala'aan bareejaha hase yeeshee wakhtigii dheeraadkaahi ee wakhtigii lumay lagu daray ayaa waxa ay kooxda kubadda cagta ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe la yimaadeen goolkii madiga ah ee halkaasi laga dheliyey taasoo ka dhigtay in gooli waxba ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaga soo adkaadaan kooxda kubadda cagta ee galmudug taasi waxay ka dhigtay in hiiraan iyo shabeellaha dhexe gruubkaasi kaalinta koowaad ay kaga soo baxaan lix dhibcood iyadoo islamar ahaantaasina jubbaland ay saddex dhibcood kaalinta labaad ku soo baxdo galmudugna wax dhibca iskama lahan halka ayayna ku hartay hore gruubka e waxaa uga soo baxay kooxaha banaadir iyo puntland oo iyagu ku kala aadaya kooxaha hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo kooxa iyo kooxda kale ee jubbaland oo koox kala ah waxaa isku aadi doona hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo kaalinta koowaad ku soo baxay gruubka b halka gruubka ena ay kaalinta labaad ku soo baxday kooxda puntland oo ay isku aadi doonaan waxaa sidoo kale wada ciyaari doona kooxaha banaadir oo koowaad ku soo baxay gruubka e iyo kooxda kubadda cagta ee jubbaland oo gruubka b labaad ku soo baxday kooxihii badiyana faynalaha ayay u gudbi doonaan wararka kale ee goosgooska dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno xulka dalka ingiriiska ayaa la rajaynayaa inuu dhowaan shaaca ka qaado in tababaraha kooxda kubadda cagta sunderland sam aladais uu noqdo tababaraha xulka kubadda cagta dalkaasi ingiriiska sam aladais ayaa sida wararku ay sheegayaan lagu dhawaaqi doonaa muddo afar saacadood gudaheed aladais ayaa ka tegi doona naadiga sunderland kadib sagaal bilood oo uu naadiga premier leaga ka ciyaarta la joogay kow iyo lixdan jirkan ayaa waxa uu bedelaya roy hodson oo isagu iska xasilay xilka tababarnimo ee kooxda kubadda cagta ee ingiriiska kadib markii guuldaro dii naxdinta badneed ee xulka dalka ingiriiska ka soo gaartay xulka iceland koobkii euro ee waddanka faransiiska ka socday aladais oo hore u soo hogaamiyey kooxaha westham newcastle iyo bolton ayaa waxa uu dhowaantan la hadlay xiriirka kubadda cagta dalkaasi ingiriiska isagoo ay u doorteen inuu noqdo tababarihii hogaamin laha xulka dalka ingiriiska kadib markii roy hodson uu shaqada isaga tegey rob gardiola tababaraha cusub kooxda kubadda cagta manchester city ayaa guuldaradii ugu horreysay la kulmay kadib ciyaartii ugu horreysay ee saaxiibtinimo ee kooxda kubadda cagta manchester city uu isagu hogaaminayo hadda kooxdiisii hore ayuu sidoo kale guuldaradaasi kala kulmay ee bayern munich iyadoo labadaasi kooxood ay ku wada dheleen gegada allianz erani stadium carlo angelotti tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta chelsea ayaa hadda hogaaminaya naadiga kubadda cagta cagta ee Bayern Munich isagoo bedelay Pep Guardiola oo kooxda kubadda cagta Manchester City wadanka Ingiriiska qabtay ciyaartan oo ahayd mid saaxiibtinimo ayaa waxaa labada kooxoodba ay soo safeen ciyaartooy aad u daayar iyadoo Guardiola dhinaciisa uu soo safay labaiyo toban ka mid a ciyaartooydiisii ka soo baxday xerada tababarka ee kooxda kubadda cagta Manchester City saxiixooda cusub Alexander Zinchenko ayaa ciyaaray qaybtii hore ee ciyaarta iyadoo laakiin Iki Gundogan iyo Nolito dhadhawaantan ay kooxda kubadda cagta city ay la soo wareegtay aanu ciyaartaasi hab yaraate dheelin goolka keliya ee lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta manchester city oo gool iyo waxbaan ahaa ayaa waxaa dhaliyay ciyaaryahanka labaatan jirka ozter kabtanka kooxda kubadda cagta manchester city vincent company aanu ciyaarin koobka euro ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin waxaase hadda kooxda city ay ku wajahan tahay waddanka china waxaana guardiola kooxdiisa ku soo biiraya oo xoojin doona ciyaaryahanno ay ka midka yihiin sergio aguero david silva nalito rahim starlin iyo joe hart waxaana china kula dheeli doonaan kooxda ay xifaltamaan ee manchester united halyeygii hore ee kooxda kubadda cagta argentina islamar ahaantaasna tababare mar u soo noqday xulka kubadda cagta waddanka argentina diogo armando maradona ayaa sheegay in uu aad u jeclaan lahaa in mar kale tababaraha xulka kubadda cagta argentina loo magacaabo tani waxay ka dambaysay kadib markii shaqada uu isaga tegay tababarihii kooxda kubadda cagta argentina ee tata martino kadib guuldaradii ay kala kulmeen xulka dalka jili kooba america santenario ee dhowaantan waddanka maraykanka lagu soo gabagabeeyey oo mar kale jili ay koobkaasi ku guulaysatay waxa uu sheegay diego maradona inuu aad ugu farxi lahaa in xilkaasi loo tababarnimo loo magacaabo isagoo sheegay in xitaa lacag la-aan uu ku shaqayn doono dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan dhankii heese haddaan ku noqonno nin gaboobay ayaan idin soo qabanaynaa waxaa ku luqaynaya cabdirasaaq anshax
ma taqaanid gabadh yahay wuxuu gala wuxuu gudo wuxuu geya ningeesiiye ma taqaanid gabadh yahay wuxuu gala wuxuu gudo wuxuu geya ningeesiiye anaad baranin gadmada lebkiyo war mahaganan tabxarka guntima xidhan lagu baajo baajo garashada tabxarka guntima xidhan lagu baajo baajo garashada maanaad baranin gadmada lebkiyo war mahaganan tabxarka guntima xidhan lagu baajo baajo garashada codkaasi cabdirsaq anshax wuxuu gebagabow yahay idaacaddii duhurnimo ibraahim xasan daanduuriyaanoo ismaaciil xuseen farjar ayaad la socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
u gadbixi jacaylku geenkaaga oo badan u gadbixi jacaylku geenkaaga oo badan yaanu gurku ku gelin ningabobe iyo oday yaanu gurku ku gelin ningabobe iyo oday u gadbixi jacaylku geenkaaga oo badan u gadbixi jacaylku geenkaaga oo badan